إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا taariikhda maanta waa sagaal iyo labaatanka bisha labaad kun afar boqol afartan iyo saddex hijiriya ujeeddadeena waa inaan fulino xuduud ee xukun maxkamadeeda ujeeddo caddeyn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedeysane cabdulaahi ooyow mayaane da-diisa waa labaatan jir cabdulaahi waxaa lagu soo eedeeyey inuu liwaad amba faaxisho ku sameeyey wiil yar oo sanadkiisa u dhexeeyo shan ilaa lix sano intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay cabdulaahi ooyow wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sameeyey liwaadka waa ku sameeyey wiilka yar aniga iyo asiga kaligeen ayaana ahayne meel beer ah ayaana joognay laba jeer ayaana ku sameeyey faaxishada amba liwaadka xukunka maxkamadda maxkamadda markay dhegaysatay aadda loo soo jeedayay cabdulaahi iyo jawaabtiisa una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sidii soo socota kow maxkamadda waxay ku xukuntay cabdulaahi ooyow mayaane xukun dil oo xaddu liwaad ah labo xukunkiisa wuxuu ku sugnaaday qiraal adilada loo cuskaday kow xadiidka nabiga sala allahu calayhi wasalam man wajadtumuuhu yacmalu camala qowmi luudin faqtulu lfaacila walmafcuula bih rawahu lkhamsa marjica labaad almuqni libni qudaama juska sagaalaad safxadiisa lixdanaad saddex towdiixu laxkaam min buluuqi lmaraam safxada laba boqol soddon iyo sagaal ilaa laba boqol afartan iyo kow afar albayaan fii madhab alimaam ashaafici juska laba iyo tobnaad safxada saddex boqol lixdan iyo lix xukunka labaad waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay cabdulaahi maxamed faarax da-diisa tahay labaatan iyo afar jir waxaana lagu soo eedeeyey inuu ka mid yahay murtadiinta jubbaland muddana u shaqeynayay intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay cabdulaahi maxamed faarax wuxuuna ku jawaabay sida tan waa jirtaa inaan murtadiinta la shaqeynayay ka horna dhuxulleeyaan ahaa kadibna murtadiintaa u galay anagoo qorigeyga wata ayaa baadiyaha iyo gurigeena la aaday haddana waxaa noqday jaadwale qorigana guriga ayuu u yaalaa xukunka maxkamadda maxkamadda markay dhegaysatay eedda loo soo jeeday eedeysana cabdulaahi maxamed faarax iyo jawaabtiisu ahayd mid qiraala waxay ku xukuntay xukunka soo socda koow maxkamadda cabdulaahi waxay ku xukuntay waxa uu ku dhacay inuu yahay fal gaalnimaa labo in lagu fuliyo xukun dil oo xaduridaah saddex xukunkiisa wuxuu ku sugnaaday qiraalkiisa adilada loo cuskaday qowluhu tacaala waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin suurat lmaa-ida aayadda konton iyo kow laba qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah ilaa biixdaa halaath annafsu biاnnafs wاlhayibu الzaani wاlmaariqu min addiini altaariku liljamaaca rawaahu ljamaaca ilaa musliman waqowluhu sala allahu calayhi wasalama man badala diinahu faqtuluuhu rawaahu اlbukhaari intaa kadib waxaa gudagelaynaa fulinta xukunka allahu akbar
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر